magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo xirayay tartan kubadda cagta ah kaasi oo loo qabtay kooxaha ka dhisan degmooyinka kala duwan ee maamulka s s c khaatumo munaasabada waxaa ka qaybgala xubno ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka s s c khaatumo bahda isboortiska magaalada laascaanood dhalinyaro iyo marti sharaf kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta maamulka s s c khaatumo saleebaan cismaan ayaa ka waramay ujeedka ay u qabteen tartankan iyo kooxaha ka qayb galay waxaa noo qabsoomay oo aanu ku guulaysanay in aanu dhammaan deegaanka s s c khaatumo aanu gaadhsiino xidhiirhka kubadda cagta s s c khaatumo waxaanu qabanay sagaal iyo toban koob oo aanu qabanay bishii rabadaan oo aanu ka qabanay caasimadda degmada iyo goori taleex xudun iyo degmooyin kale waxaanu ku guulaysanay wiiggan lasoo dhaafay inaannu qabanno tartankii ugu meeqaabka sareeye deegaanka s s c khaatumo oo aanu u qabannay shan degmo iyadoo aanu ku shaqaynayno siyaasadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda s s c khaatumo xubnihii ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey tartanka
runtii farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda lagu maamuusayo tartankii gebagaboobay s s khaatumo degmooyinkeeda iyo dhallinyaradii ku baratantay ku guulaysatay inay dhammaystiraan oo muujiyaan xirfaddooda waxaan u hambalyaynayaa labadii kooxood guud ahaan horta intii ka soo qayb gashay dhallinyaradii ka soo qayb gashay shanta degmo iyo gaar ahaan labadii kooxood ee fainalka yimid degmada ceergaabo iyo degmada buuhoodle oo ku guulaystay tartanka xidhiirku kubadda cagta wuu xulaya aan filayaa xulkiisa khaatumo xulka halkaa laga xulo guusha soomaaliya ee kubadda cagta keeni doonaan rajaynayaa runtii waxayna ahayd caqabad weyn oo maamulka esi khaatumo hor taagnayd si uu uga qayb noqdo horyaallada heer federaal ee dowladda federaalku qabato tartankan ayaa loo qabtay kooxo kala duwan kuwaasi oo ka socday degmooyinka maamulka s s c khaatumo waxaana kooxdii ku guulaysatay tartanka la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan